iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka siddeedaad ee matayos faraslihii la bogsiiyey goortuu buurta ka soo degay dad badan baa soo raacay oo bal eeg waxaa u yimid nin baras leh oo caabuday oo ku yidhi sayidow haddaad doonaysid waad idhaahirin kartaa ciise intuu gacantiisa soo taagay ayuu taabtay oo ku yidhi waan doonayaa ee daahirsanow kolkiiba baraskiisa wuu ka daahirsanaaday oo ciise ayaa ku yidhi iska eeg oo ninna ha u sheegin laakiin jidkaaga iska mar oo wadaadka istus oo bixi hadiyaddii muuse amray marag iyaga ha u ahaatee mididiinkii boqol u taliyo ahaa la bogsiiyey goortuu kafarna'um galay waxaa u yimid boqol u taliye isagoo baryaya oo leh sayidow mididiinkaygii guriguu jiifaa isagoo curyaannimo u buka oo aad u xanuunsanaya kolkaasuu ciise wuxuu ku yidhi waan imaanayaa oon bogsiinayaa markaasaa boqol u taliyihii u jawaabay oo ku yidhi sayidow anigu ma istaahilo inaad saqafka gurigayga hoostiisa soo geshid laakiin hadal keliya dheh mididiinkayguna waa bogsan doonaa waayo anigu waxaan ahay nin laga sarreeyo oo askar baa iga hoosaysa kan waxaan ku idhaahdaa tag wuuna tagaa mid kalena kaalay wuuna yimaadaa mididiinkaygana waxaan sammee wuu sameeyaa goortuu ciise taas maqlay wuu ka yaabay wuxuuna ku yidhi kuwii la socday runtii waxaan idinku leeyahay rumaysad sidan u weyn oo kale reer binu israa'iil kama dhex helin waxaan idinku leeyahay qaar badan ayaa bari iyo galbeed ka iman doona oo la fadhiisan doona ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub boqortooyadii jannada gudaheeda laakiin wiilashii boqortooyada waxaa lagu tuuri doonaa gudcurka dibadda ah meeshaas waxaa jiri doonta baroor iyo ilka jirriqsi markaasaa ciise wuxuu boqol u taliyihii ku yidhi tag sidaad u rumaysatay ha kuu noqotoe oo saacaddaas ayaa mididiinkii bogsaday ciise wuxuu bogsiiyey butros soddohdiis iyo dad kale oo badan ciise goortuu guriga butros galay wuxuu arkay butros soddohdiis oo jiifta oo qandhaysan markaasuu gacanteeda taabtay qandhadiina waa ka baxday wayna kacday oo u adeegtay isaga goortii maqribkii la gaadhay waxay u keeneen qaar badan oo jinniyo qaba eray ayuu jinniyadii ku saaray kuwii bukay oo dhanna wuu bogsiiyey si ay u noqoto wixii nebi isayos lagaga dhex hadlay isagoo leh isagaa qaatay bukaankeennii cudurradeenniina wuu isku raray sida loo imtixaamo kuwa doonaya inay xer noqdaan goortuu ciise dad badan oo ku wareegsan arkay ayuu amray inay dhinaca kala tagaan kolkaasaa culimmada midkood u yimid oo ku yidhi macallimow waan ku raacayaa meeshaa tegtidba ciise ayaa ku yidhi dawacooyinku godod bay leeyihiin shimbiraha cirkuna buulal bay leeyihiin laakiin wiilka aadanuhu meel uu madaxiisa dhigo ma leh mid kale oo xertiisa ah ayaa ku yidhi sayidow horta ii oggolow inaan tago oo aabbahay soo aaso laakiin ciise ayaa ku yidhi isoo raac oo iska daa meydadku ha aaseen meydadkooda ciisa duufaankii dejiyey goortuu doonnida fuulay xertiisii ayaa raacday oo waxaa badda ka kacay duufaan weyn ilaa ay hirarku qariyeen doonnida laakiin isagu waa hurday markaasaa xertiisii u timid oo toosisay iyagoo leh sayidow na badbaadi waannu lumaynaaye kolkaasuu wuxuu ku yidhi maxaad u baqaysaan rumaysad yarayaalow markaasuu kacay oo canaantay dabaysha iyo badda oo xawaal weyn baa dhacday haddaba nimankii waa yaabeen oo waxay isku yidhaahdeen waa nin ceenkee ah kan xataa dabaysha iyo badduba yeelaan jinnoolayaashii reer gadareeni goortuu yimid dhinaca kale oo dalka gadareeni waxaa la kulmay laba qof oo jinni qaba oo xabaalaha ka soo baxaya iyagoo aad khatar u ah si aan ninna jidkaas u mari karin way qayliyeen iyagoo leh maxaa inoo dhexeeya wiilka ilaahow ma waxaad halkan u timid inaad wakhtiga hortiisanna silciso waxaa iyaga ka fogaa daaqsin doofaarro badan ah oo daaqaysa jinniyadii ayaa baryey iyagoo leh haddaad na saaraysid noo dir daaqsinta doofaarrada ah oo wuxuu ku yidhi baxa markaasay baxeen oo galeen doofaarradii oo daaqsinta oo dhammu jarka hoos bay ugu yaacday ilaa badda oo biyaha ku bakhtiday kolkaasay kuwii daajin jiray carareen oo magaalada galeen wax walbana way u sheegeen iyo wixii ku dhacay kuwii jinniyada qabi jiray markaasaa magaaladii oo dhan lagaga soo baxay inay ciise ka hor tagaan goortay arkeen waxay ka baryeen inuu sohdintooda ka noqdo